fidiyaati diyooyinkiiyo magihii ayuu fasal yahay diyo waxaa la yidhaahdaa wixii qudha iyo nafta ka waajibtaa wixii saqoon ka waajibtaa iyada arshi iyo xukumaya baa la yidhaha laakiin diya waa wixii qurh ka waajibtaa idaa kaana alqatlu dirku markuu yahay khata'an gef markuu yahay ow camda khata'in uu yahay camdu khata ow aba'aala alamru amarkii u iisho fi lcamdi badrheerkii bilcawwi saamaxaad sababteediina diyati ugu iisho wajabat idiyatu diye ayaa waajibaysaa wa diyatu alxuri almuslim diyada qofka horta ee muslimka addakari ee labna mi'atun min alibil waa boqol geela fain kaana camdan haddaba hadduu badrheer yahay fa hiya muqalladatu waxaa laga adkeeyey min halaaثati awjuhin saddex weji baa laga adkeeya kownuhaa xaalla waa xaalla inay tahay oonay wakhti lahayna hadda la rabo wa cala aljaani inay qofka waxyeelada geyshay dushiisa saaran tahay wa muhallatha geelu inuu saddex sifo uun ama saddex do-oodu inuu yahay halaahuuna xiqa soddon qaalmood oo afar jira ah wa halaahuuna jadaca soddon qaalmood oo shan jira ah wa arbacuuna wa arbaciina khalifa iyo afartan rimaya ay xawaamila yacnii rimanoo fii butuunihaa caloolaheeda awlaaduhaa ay carruurteedii ku sugan yihiin wain kaana camda khata'in hadduu yahayna fa hiya muqalladatun waxaa laga adkeeyey min wejhin waaxidin wej keliya kownuhaa muhallata geela unbaa saddex sifo ah wa mukhafafa mid laga fudaydiyey weeye min wajhayni laba dhinacna waa laga fudaydiyey kownuhaa mu'ajala geela waxaa lagu qaadayaa oo magtaas laba yacni saddex sano oo waa mu'ajaba wakhti bay leedahay wacala alcaaqila tolka ayaana laga qaadayaa wain kaana khata'an hadduu gef yahayna fa hiya mukhafafatu waxaa laga fudaydiyey min halaaثati awjuhin saddex weji ama saddex dhinac ayaa laga fudaydiyey kownuhaa mu'ajala waa mu'ajalo saddex sanaa lagu qaadaya wacala alcaaqila tolkaana laga qaadaya wa mukhamasa geelana shan sifo ama shan da-ood ayaa laga dhigayaa cishriina binta makhaad labaatan qaalmoodoo laba jira ah wa cishriina binta labuun labaatan qaalmoodoo saddex jira ah wa cishruuna ibnu labuun labaatan qaalinoo laba jira ah wa cishruuna jadaca laba wa cishriina jadaca ee xiqa labaatan xiqo oo afar jir labaatan qaalmoodoo afar jira wa cishriina jadaca iyo labaatan qaalmoodoo shan jira ah intaas weeye waxau sheekhu leeyahay dilku hadduu gef u dhaco ama hadduu camdulkhata' yahay kii isugu jiray camdiga iyo khata'a labadaba isugu jiray hadduu yahay amaa camdi buu ahaabe e wuxuu arrinkii ayaa wuxuu u ishay uu ku dambeeyey iyadoo camdi ah cafwi iyo saamaxaa darteed ayaa diyo ayaa lagu heshiiyey oo cafwi baa yimi isagoo camdiga baa la cafeeyo markaasaa mag lagu cafiyey wuxuu leeyahay haddii waxyaalahaasi dilka gefga ama shibul camdiga ama uu yacni xaalkii ku dambeeya cafwintaas sababteeda camdigii diyo wajabati diya diyo ayaa waajibaysaa inay gefka waajibayso ilaahay baa aayadda qur-aanka wuxuu ku uhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a qof mu'mina uma sugnaanin inuu dilo qof kaleoo mu'mina gef mooyaane gefun buu ku dili karaa waman qatala mu'minan khata'an qofka mu'min geef u dila fataxriiru raqabatin mu'mina waa addoon mu'minaahoo la xoraynayo wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi iyo diyo iyo mag ehelkiisii loo dhiibayo oo la siinayo camdulkhata ina shibul camdiga inay ka waajibaysana waxay isagana u daliishadeen xadiida abu daawuud iyo nisaa iyo ibnu maaja ay warinayaan oo sanadkiisuna saxiix yahay cabdillahi bnu camrin baa laga wariyay nebigu wuxu uhi qatiilu lkhata dilka gefga shibul camdiga weliba ah qatiilu sawti waalcasa oo ah weliba ka lagu dilay dhengad iyo jeedal mi-atu min alibil boqol geela ayaa laga bixinaya oo afartan ka mid ahay rimay ay yihiin ayaa nebigu sala allah alay slm xadiidkaa ku yidhi camdigana inay markaa ka waajibaysa haddii la cafiyo xadiid aynu soo marnay oo bukhaari uu warinayey waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam yihi man qutila lahu qatiil qofka qof laga dilo bikhayri nadarayn laba fiiro toolbakoodii khayr badan buu ku sugan yahayoo imaa in diyadii la siiyo hadduu doorto wa imaa an yuqaada iyo in loo qisaaso labadaasun weeye haddaba qofka muslimka ah ee xorta ah ee lab ee aan uu jiifna ahayn mi-atu min alibil waa boqol geela ayaa la bixinayaa haddana wuxuu ku kala qaybsamayaayoo qayb sifooyinkii geela ayuu haddana ku kala tegayaayo hadduu camdi yahay sideedaba waxaa laga adkeeyaa saddex weji ayaa laga adkeeya mar hadduu barayr qofku wuxu dilo boqolkiisa halaad saddex weji baa laga adkeeya waa midda koowaade waa loo hadda dhig baa la leeyahay wakhti loo qaban maayo tolna laguma lehe waa calaljaani oo ninkaa waxyeelada geystay baa lagu leeyahy waana muhallasa oo geelu waa saddexdaa sifo un saddexdaa da-ood ayaa geelana loo qaybinayaa markaa saddexdaa weji ayay ka adag tahay haddaa laga raba isaga ayay korkiisa tahay waana saddexdaa qaybood yacnii tolku shaqo kuma leh waa in isaga marka horeyse la bargooyaayo wax alliyaaliyo wuxuu haysto laga qaadaa kadib wuxuu haysto oo dhan marka la qaado dee ha dawarsado markaa isagu dee ninku tolka u dawaro ugu yimaada hadduu wax siiyo dee waa u furanto cidi u diidi mayso laakiin yacnii in toddobada labarsan laydhaa inoo qaybiya amaba la xaseeyo taasaan banaano iyo dembi lagu gelayaa walaisagana gu le waada saddexaasibaoo waa soddonkaa qaalmood ee xiqadaah ee abaahamuta ee afar jirkaa iyo soddonkaa jadaacada ee shan jirka iyo afartankaa rimayda ah yacnii taana waxaa tilmaamaya xadiidka imaamu tirmidi iyo ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna xasanka yahay cabdillahi bnu camrin man qatala muuminan mutacamidan qofka muumin u dila isagoo u bareeraya dufica ilaa uliyaai lmaqtuul waxaa loo dhiibi dadkii laga dilay baa loo dhiibi fain shaw qataluu hadday doonaan way dili wain shaw akhaduu diya hadday doonaanna diya ayay qaadan waana soddon xiqo waayo soddon jadaco iyo arbacuuna khalifa wamaa saalaxuu calayhi fawallahu wixii ay ku heshiiyaanna waa leeyihiin oo waa laga badin karaa xataa ama waa laga yarayn karaa sulxu wixii laga galaana waa midu furan wadalika litashdiid alcaqli magta ayaa la adkaynayaa inay xaallo tahay in fii maalilqaatili ninka qaatilkaa laga rabo waxay u daliishadeen bayhaqi ayaa wuxuu warinaya ibnu cabbaas buu ka warinayaa inuu yihi laa tacqilu alcaaqilatu tolku camdan ma qaado walaa suxlan wuxuu qofku heshiis ku soo qaatayna ma qaado walaa ictilaafan wuxuu qirtayna ma qaado addoon yacni jinaayadiisana ma qaadaan waxaa kaloo imaamu maalik fi lmuwata ibnu shahaab annahu qaala madat isunna waxay ku tagtay ana alcaaqila laa tacmalu shayan min diyati alcamdi caaqilada iyo tolku diyada camdi waxba kama qaadaan marka haddii uu dilku yahay camdulkhata hadduu yahay oo labadii uu iskaga jiro saynu horeba u soo tilmaannay diyadaasi waa muqallada min wejhin waaxidin wej keliyaa laga adkayn oo wejkaasi waxa weeye geela unbaa saddexdii sifaahoo soddonkii afar jirkaah iyo soddonkii qaalmooy shan jirkaah iyo afartankii rimada xaggaa way ka adag tahay laakiin labada wejiye kale waa laga fudaydinayaayoo waana mucajal oo saddex sanaa lagu qaadaya waa canal caaqila oo tolkaa laga qaadayaa waxaanay u deliishadeen xadiidka abu daawuud uu warinayo sanadkiisuna xasankeeya cabdillaahi bnu camr nebigu wuxu uhi caqlu shibhi lcamdi muqalladun milu caqli lcamd ayaa loo adkayn walaa yubtalu saaxiibuhu laakiin lama dilayo qofka la dili maayo laakiin geela saddexdii sifo ayaa laga dhigayaa in tolka lagu leeyahayna bukhaariiyo muslim baa waxay warinayaan laba dumara oo la wada qabay oo ree hudaylaha ayaa isdilay middood baa middii kale dhagax ku tuurtay gabadhuna urbay lahaydoo ayadiyo ilmaheediiba waa israaceen rasuulkaa la ysula tegey markaa wuxuu xukumay ilmaha caloosha ay ku siday inuu qura yahay addoon ama addoon shan halaad inuu yahay diyadii gabadha wax disho ee gabadhaa la dilay diyadeediina waxa uu ku xukumay tii wax dishay caqiladeedii iyo tolkeedii ayuu ku xukumay oo gabadhu waxay geysato ama yacni ha la qabo ama yaan la qabine tolkeed baa lagu leeyahay weliba qisadana sida xadiida xadiidka qaybdan buu leeyahay inoogu iman doontaa nin iyo gabadhna way ahayd eekadda waa gabadha dhimatay dabeedna magteedii tii wax dishay magteedii horta yacnii magtii wuxuu ku xukumay tan wax dishay tolkeed baa lagu xukumay diyadeediina waxa la dhexal siiyey yacnii ninkeedii iyo iyo ilmaheedii baa dhaxlay oo dhaxal markay tahayna ninkii iyo carruurtiiba waa dhaxlayaan laakiin hadday waxyeello geysato tolkeed baa lagu leeyey waa wax sugan weeye marka qadligaasina qadlu shibulcamdi ayuu ahaa in saddex sano lagu qaadayana waxaa laga warinayaa markaasi ay bayhaqi iyo ibn abi shayba iyo ay warinayaan imaamu shaafici iyo cumar iyo cali iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas baa laga wariyay inay xukumeen saddex sano in la qaadayo cid ku diidayna ma jiro ijmaac bay noqotay oo dee arrinkaana waxaa la yidhi markaa tawqiif rasuulka xaggiisa ka yimi unbay sidaa ku yidhaahdeen imaamu shaafici baa wuxuu hi lama aclama mukhaalifan ana rasuulahi qadaa bidiyati cala alcaaqilati fi alaati siniin cid khilaaftay maan maqal tirmidina wuxuu hi ahlulcilmi waxay ku ijmaaceen calaa nadiyatu tuuqadu fii alaati siniin saddex sano ayaa la qaadaya haddii ay haddaba gef tahay fa hiya mukhafafa min alaaati awjuh saddex weji baa laga fudaydinayaa waa mu'ajalo waa saddex sano waa calalcaaqila oo waa tolka waa mukhamasa oo waa shan sifaa geeli laga dhigayaa labaatan qaalmood oo binta mukhaad waa qaalmaha laba jirsaday labaatan qaalmoodoo saddex jirsaday labaatan qaalinoo saddex jirsaday labaatan qaalmoodoo afar jirsaday iyo labaatan qaalmoodoo shan jira ayaa laga qaadayaa oo shantaa sifo ayaa laga dhigaya dee geeli marka saddex lagu soo ururiya marka sidaa loo fidiyo marka sidaa loo kala fidiyo ayuu labada ku fududiyey taariqudni ayaa ibnu mascuud ka waraya mawquufan inuu yidhi diyatu lkhata'i khamsatu akhmaas sidaasuu markaas uu u sheegay xukmu marfuuc ayaanu markaa leeyahay in caaqilada lagu leeyahayna dee qadaa ana diyata almara calaa caaqilatiha shibulcamdi ayaan ahayd khata'ina waa ka sii awlaysan yahay waxaa kaloo ibnu maaja isagana warinaya xadiid sanadkiiu saxiix yahay muqiirata bnu shucba wuxuu uhi qadaa rasuul bidiya cala alcaaqila ayuu ku xukumay inay mu'ajalo tahayna dee shibulcamdigii wixii loo deliishay baa loo deliishay waa ka sii awlaysan yahayba waxau ihi ida kaana alqatlu khaطa'an markuu yahay aw camda khaطa'in camdulkhata markuu yahay aw aala alamru ama arrinka u iisho fi lcamdi camdigii bilcafwi bisababi اlcafwi saamaxaad darteed buu ila diyati ugu iishay wajabat diya diyadii waa waajibaysaa wa diyat اlxuri اlmuslimi dakarina waa miئaة min alibil waa boqol geela fain kaana camdan hadduu yahay badheed fahiya muqalladatun waa laga adkeeyey min alaaثati awjuhin saddex weji baa laga adkeeyey kownuhaa xaalla waa xaalloo haddaa la rabaa wacala aljaani qofka waxeelada geysa baanay korkiisa tahay wa muhallatha waana saddex sifo alaaiina xiqa soddon xiqo wa alaaiina jadaca wa arbaciina khalifa iyo afartan rimaye ay xawaamila rimayahoo fii butuuniha awlaadu carruurtiha caloosha ku sita wain kaana camda khata'in hadduu yahayna fahiya muqalladatun waxaa laga adkeeyey min wajhin waaxidin wa kownuhaa muhallata inay tahay wa mukhafafatan waa laga fudaydiyey min wajhayni kownuhaa mu'ajala wa cala alcaaqila waana mu'ajala oo caaqiladana waa lagu leeyahay wain kaana khaطa'an hadduu yahayna fahiya mukhafafatu min alaaثati awju baa laga fudeeyey kownuhaa mu'ajala saddex waqti ayaa lagu qaadaya saddex sano wa cala alcaaqila waana tolga waa mukhamasa waana shan sifa geelo cishriina binta makhaad labaatan qaalmoodoo laba jir ah wa cishriina binta labuun labaatan qaalmoodoo saddex jir ah wa cishriina ibnu labuun labaatan qaalinoo laba jir ah wa cishriina xiqa labaatan qaalmoodoo afar jir ah wa cishriina jadaca iyo labaatan qaalmoodoo shan jir ah allaahuma in yaqtula inuu dilo daa raximin maxramin qof qaraabo oo maxrama inuu dilo mooyaane oo fi lxarami inuu ku dilo oo fi lashhuri alxurum inuu ku dilo wahiya dulqacda wa dulxija wاlmuxaram warajab weeye fainahaa takuunu musalasa bay noqon khaطa'an kaana aw camdan midkuu doonaba ahaado walaa yuukhadu fi libili maciibun lama qaadayo fain taraadaw cala alciwadi hadday ku raali noqdaan can ilibili ay ka ciwad qaataanna jaaza waa iska bannaan yahay waxau sheekhu yidhi diyadan gefka waxaanu yidhi saddex wajibaa laga fudaydiyey oo geela shan sifaa loo qaybinayaa wuxuu ka soo reebayaa saddex arrimood wuxuu yidhi hadduu qofkanuu dilay ee gefka uu dilay qof raximahoo weliba maxaarimtiisii ah dad qaraabadiisii aanu geyaynin aanay isgeyaynin hadduu dilo walaashii eddadii habaryartii yacni dad qaraabadiisii maxaarimta ahaaye ayuu dilay ama dee walaalkii ama adeerkii ama yacni dadka noocaasa ayuu dilay magtiisu waa saddexdii sifa un waa soddonkii afar jir iyo soddonkii shan jir iyo afartankii rimayda ahaa oo fi lxarami wuxuu ku dilay xaramka maka dhexdiisa ayuu ku dilay inta xuduudda xaramka isna saddexaasi un geel weeye oo fi lashhuri alxurum amaa bilaha xurmada leh ayuu ku dilay bilaha xurmadilena halaaثun sardun wa waaxidun fard waxaa lahay saddexna way xidhiidhaan midna waa gaar dulqacda wa dulxija walmuxaram saddexaasi way xidhiidhaan labadaa sanadka ugu dambeeya taas sanadka waleysa iyo rajab oo meel dhexe ku jirta halkan laga bilaabayana laba qowl baa jire dulqacdaa laga bilaabaya oo idan markaa laba sanay kala gelayaan waayo rajab way horeysay dulqacda iyo dulxija dee sanad bay ugu dambaynayaan muxaramna sanadka awalkiisii bay noqonaysaa culamada qaarna waxay dhaha mee waxaa laga bilaabayaa muxaram baa laga bilaabayaa muxaram marka laga bilaabana afartooduba isku sanad bay noqonayaan waxay noqonayaan muxaram iyo rajab iyo dulqacda iyo dulxija oo maxaa khilaafka noocaasa ku jireen masalan hadduu yidhaahdo ninkii gabadhiisii hadduu yidhaahdo ashhurulxurumka bisha ugu horraysaa ayaad furantay markay bisha ugu horraysaa timaado ayay furantay masalan hadduu shuwaaloo kale ku jiro dee markay dulqacdi bilataba qowlkan iminka uu matniga inoo dhigtay way ku furmaysaa haddiise aynu qowlkii kala qabanno muxaram markay bilato ayay furmaysaa markaa fa inahaa takuunu musalasa khataan kaana aw camda hadday saddexda afartaa bilood mid ka mida dhex dhaca dilkuna geelu saddexdii sifo ayuunbuu noqonayaa asxaabta ayaana caynkaa sameeyey caan baanay arrinkaasi ka noqotay cumar baa wuxuu uhi man qatala fi lxaram ow daa raxim ow fi lashhuri lxurum facalay diyatun wa ulu waxaa lagu leeyahay mag iyo weliba ulu dheeraada ayaa la saarayaa buuri waxaa kaluu ihi walaa yuukhadu fi libili maciibun geela geel ceebaysan la aqbali maayo maxaa yeelay naftii ayuu bedel ka yahay geel bad qabaa oo aan ceeb lahayn baa la rabaa weliba qofkan dimadiisa ayay saaran tahay geel bad qabaa laga rabaa iminka xagga sekada oo kale wixii xeradeeda ku jira umaad wax ka bixinaysaa laakiin magta geelaagoo dhammi hadduu wada cadhaysay geel kala doono baa lagu odhanaya ilaa adiga dimadaaday bacasharay saaran tahayoo waxaa lagaa rabaa uun mid bad qaba eh hadday raalli ku noqdaan cala alciwadi can ilibili jaaza waa bannaan yahay geelii in laga bedel qaato oo wax kale lagu bedesho ayadoo waa bannaantahy ari baa lagu bedelan karaa lo' baa lagu bedelan karaa lacag baa lagu bedelan karaa waa bannaan tahay taasi laakiin waxaa laga maarmaanaa dee raali noqoshaa laga maarmaana raalli noqosho ayaa laga maarmaana laakiin in la yidhahdo intaasayno xeer ahayda intaasun qaado haddii kale adaa cirka roob ku og taasi markaa dulmi bay noqonaysaa waa in laga heshiiya oo laisla ogolaadaa allahuma ilaa an yaqtula inuu dilo daa raximin maxramin qof qaraabo ah oo weliba maxaarimtii a mooyaane oo raximku waa qaraaboo dhan maxramkuna waa intii aanu guurku u qabanaynin ow fi lxarami ama xaramka markaa dhexdiisuu ku dilay ow fi lashhuri lxurum buu ku dilay ey wahiya wahiya iyadoo dulqacda wadulxija walmuxaram warajab weeyaane fa inaha takuunu musalasa geelii saddex sifaa laga dhigay khadaankaana waa camdan midkuu doona ahaadee walaa yuukhadu fi libili maciibun geela mid ceebaysan lama qaado diyada oo yacnii aan soconayno qiimihiisi ama cayntiisi isdhimayso fain taraadow hadday raalli noqdaan cala alciwadi bedel inay canilibili ka qaataan jaasi waa bannaan yahay haddii la waayana magtiisa waxaa loo leexdaa u qiimihiisa balaqad maa balaqad intay doontaba ha gaadhe wadiyat lmar'ati fi nafsi iyo wakayrihaba nisfu diyati arajuli weeye wadiyat lyahuudiyi wanasraaniyi huluثu diyati lmuslim weeye wadiyat lmajuusiyina huluثaa cushru diyati lmuslim weeye wadiyat lcabdina qiimatu weeye wa acdaau xubnihiisa iyo wajaraxaatu awcidiisuna maa naqasa minha wixii ka nuqsaamayn weeye wa fii ma idaa daraba hadduu ku dhufto badnaha haweenayda caloosha oo faaraqa jiniinan ilma ay soo tuurtay mayitan dhint mayitan dhintay quratun ba ahaatay wahiya cabdun oo amatun saliima waa addoon ama addoon bed qaba oo biqiimati nisfi cushri diyati alab aabbaha diyadiisa tobankeeda barhkeeda ow cushru diyati alum ama diyatu lum cushurkeeda ah colaya sheekhu halkaa hore waa diyadii qofkii kaamilka ahaa ee ku kaamilkaa xornimo ee ku kaamil ahaa islaamnimo ee ku kaamil ahaa labnimo maxaa nuqsaamiyey dhadignima nuqsaaminaysa oo gaalnimaa nuqsaaminaysa oo addoonnimaa nuqsaaminaysa magtii haddaba ruuxa dumara nafdeeda iyo xubnaheeduba waa nisfu diyati arajuli ninka diyadiisa un kala barhkeed weeye oo xubin kasta yacni magtiisa alay boqolkayd iyada waa konton xubintiisii kontonkahayd waa shan iyo labaatan xubintiisii toban ahayd waa shan xubintii isaga shanta ahayd waa labiyo badh nafsan wa jurxan waa sidaa waxaanay u daliishay buu le sheekhu ma ruwiya can cumar wacuhmaan wacaliy bn wamascuud annahum qaaluu diyat lmar nisfu diyat arajul walaa mukhaalifa lahu min asaxaabati fasaara ijmaacan asxaabtii baa saa xukuntay alaa hada mim calaa hada mima laa yuqaalu bira'yi fayakuunu fi xukmi marfuuc ilaa rasuli sala allah alay slam waxyaalahaasina waxaan ra'yi lagu odhan karinoo xukmu lmarfuuc mid rasuulka loo kor yeelay oo kale ayuu yeelanayaa bayhaqi baa warinaya laakiin sunanulkubraaga bayhaqi mucaad wuxuu ka warinayaa isagana inkastoo sanadkiisana daciifiyey rasuulku inuu yihi diyatu lmar'ati cala nisfi min diyati arajul diyada ruuxa dumari waa kala bar diyada ninka imaamulbayhaqi baa sunanulkubraagiisa ku warinaya inkastoo sanadkiisa uu daciif yahay taasi waxa weeye gabadha waxaa jira madhab kaleo isagoo odhanaya sida xadiidka nisaa iyo taariqudni ay warinayaan inkastuu isla daciif yahay caqlu lmar'ati midlu caqli rajuli xataa yabluqa hulusa min diyatihi gabadha magteedu waxay la mid tahay ninka magtiisa inta hulus laga gaarayo diyadiisa inta saddex iyo soddon laga gaarayo waa la mid saddex iyo soddon waxay gaadho ayaa dib loo noqonayaa sida saciid ibnu musaya rabiicata ra'yi uu weydiiyey wuxuu yidhi waxaad ka warantaa gabadha haddii far la jaro markaasuu yihi waa toban saciid ibnu musayib markasuu yihi haddii laba la jarana markaasuu yihi waa labaatan markaasuu yihi haddii saddex la jarana markaasuu yihi waa soddon markaasuu yihi haddii afar la jarana markaasuu yihi waa labaatan ooma markay musiibadeedii badatay baa magteedii yaraatay buu yihi dabe marka xataa yabluqa hulusa min diyati markay hulus gaadho ayaa kala badh loo celinayaa inta kale laakiin waa iskaga mid markaasuu yihi craaqiyunan harma ciraaqi baat macnaa kuwa shakigu ku jiro ayaa tahay buuri qolaba saasay qabaan diyada yahuudiga iyo nasraanigu waa hulusu diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa huluskeed weeye oo maxay noqonaysaa waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed yahuudi iyo nasraani haddii wax laga dilo xadiidka qaar ku soo arortay nisna waa jiraan lakin imaamu shaafici fi lum wuxuu leeyahy cumar bnu khadaabi iyo cusmaan bnu cafaan ba fii diyati lyahuudi wanasraaniy bisulusi diyati lmuslim ayay xukumeen wa diyatu lmajuusi kaa majuusiga isaga waa hulusaa cushru diyati lmuslim qofka muslimkaa ee boqolka diyadiisa bal toban u qaybi tobankiina saddex u qaybi oo laba markaa ka soo qaad hulusaa maxay noqonaysaa markaa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiye labadeed ayay kaana diyadiisu noqonaysaa wadiyat lcabdi qiimatu addoonkana diyadiisa waa qiimihiisa un waa acdaaw wa jaraaxatu maa naqasa minha xubnihiisa iyo dhaawacyadiisuna waa wixii ka nuqsaamo un addoon haddii gacan la jaro waa la qiimaynuun addoon kaasoo gacan le waa imisa isagoo gacan la-ana waa imisa gacan la-aanta intaa udhaxaysa masalan waxale markuu gacmihiisa wato waa boqol kun oo haddii uu gacan la-yahayna waxa weeye waa toddobaatan kun soddon baa u dhexeeya soddonkaasaa markaa laga qaadayo waa xukmulmaal buu ka dhiganya fahuwa madmuunun idaa utlifa biqiimati wa acdaau madmuunatu bimaa yanqusu min qiimati weeye haddii ruux dumara caloosha lagu dhufto ilma markaa bakti uu ka soo dhaco waa qura waa addoon ama addoon saliimaahoo ceeb ka nabad gashay laakiin addoontaasi waa inay la qiimo tahay biqiimati nisfi cushri diyati alab bal aabbaha diyadiisii toban u qaybi yacni waa waxa weeye toban tobankiina sii kala badh dee waa shan ow cushru diyati alum hooyada diyadeedii konton soo ma ahayn bal toban u qayb waa shan yacni labada dhinacu kaga yimi waa shan halaaduun shan halaad weynat maanta addoonnimo jirtee waa shan halaaduun hadduu nolol ku soo dhasho laakiin de waa magtiisa oo dhammaystiran hadduu nolol ku soo dhaco dabeetana siduu u xanuunsanaya uu ku dhinto waa magtiisa oo dhan laakiin hadduu ilmiintuu soo dhaco muddo noolaado kadib iska dhinto balaayo kalaa u timi weeye waxaana markaas u daliila xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan mugiirata bnu shucba cumar ayaa la tashaday gabadh yacni caloosha wax laga dhufto ilma soo riday muqiira wuxuu uhi nebigu qura ayuu ku xukumay cabdun ow ama maxamed ibnu maslamana waan joogay buuhi anuu nebigu arrinkaa markuu ku xukumay tii buu dabeetana cumar qaatay uu ku dhaqmay wa diyatu lmar'ati fi nafsi iyo wagayriha nisfu diyati rajuli ninka diisa barhkeed weeye wa diyatu lyahuudiyi wanasraaniyi waa hulusu diyati lmuslim wa diyatu lmajuusiyi hulusuha cushru diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa cushurkiisa hulutaankii weeye wadiyat lcabdi qiimatu weeye wa acdaahuna wa jaraaxaatuna maa naqasa minha wixii ka nuqsaamay weeye wa fiima idaa daraba baطnahaa gabadhii markuu caloosha ku dhufto faalqa jiniinan urjii ay turta mayta dhintay quratun addoon baa lagu leeyay wahiya quraduna cabdun ow amatu weye saliima oo ceebka nabad gashay ceebiye qiimaha ama camalka dhibayey oo biqiimati nisfi cushri diyati lab aabbaha diyadiisa cushurkii niskeed ah ow cushru diyati lum ama hooyada diyadeeda cushurkeeda walcaaqilatu hiya alcasabaatu waa casabooyinka maa cada alabi waaljaddi wixii ka sooray aabba iyo awow walibni wabni libni iyo inankii iyo inankii inankiisii walaa yacqilu faqiirun midaan waxba haysanoo barlaawiin tol kuma jiro walaa sabiyun kuma jiro walaa majnuunun kuma jira mid waalan walaa kaafirun can muslimin ka caqilan maayo wa cagsuhu fayajibu calayhim waxaa ku waajibaya diyatu nafsi alkaamila baa ku waajibaysa acni lmi'a baan u jeedaa min alibli fii alaai siniin fayajibu calaa kulli haniyin cinda alxawli fii kulli sana nisfu diinaarin wa calaa kulli mutawasitina rubucu diinaarin faidaa baqiya shayun haddoy waxadhaanna ukhida min baytilmaali baa laga qaadi wa ilaa haddii kale fa min aljaaniy baa laga qaadi wain kaana alwaajibu aqala hadduu yahay mid ka yar min diyati nafsi alkaamila ka waajib iljaraaxaatiba weeyaane iyo wa diyati ljiniiniye iyo walmar'ati iyo wadimiye famaa kaana qadra hulusilkaamila diyadii dhammaystirnay huludkeed waxa qadarkiisa ah aw aqalaha ma ka yar fa fii sanatin baa lagu qaaday wain kaana hulutayn hadduu yahay aw aqala uu ka yar yahay fahuluna fii sana lagu qaadi waalbaaqiina fi haaniya fain zaada hadduu agaro cala hulutayni fahulutaani fii sanataynina waalbaaqiina fi haaliثa ayaa la qaaday wuxuu yidhi sheekhu caaqiladu haddaba tolku waa kuweye qaadaysa wixii gef ah iyo wixii shibulcamdi ee tolka qaadaa waa kuweye wuxuu dhi waa alcasabaat casabadana dee dhowr meelood baynu ku soo aragnoo inooma cusba casabada waxaynu ku soo aragnay dhaxalkii baynu ku soo aragnay guurkana waynu ku soo aragnay waa casabaadkii nasabka waa qaraabadii nasabka laakiin aabba iyo awow aanu ku jirin inanka iyo inankiisu toona aanu ku jirin kan waxyeellada geystay aabbihii iyo awowgii iyo inankiisa iyo inanka inankiisu toona casabada kuma jiraan waxay leeyihin kuwaasi waa abcaadiisii iyo xubnihiisii usuushiisi iyo furuuciisu toona waxba ma caaqilaynayaane waa tolkan kale ayaa caaqiladii iyo tolkii noqonaya waxaanay u deliishay xadiidka abu daawuud uu warinayo iyo ibnu maaja sanadkiisuna saxiixay ahay jaabir bn cabdillahi ana imra'atayni min hudayl qatalad ixdaahuma alukhraa laba dumaroo reer hudayl baa midkood midda kala dishay walikulli waaxida minhumaa zawjun wa walad bal hadda u fiirso mid walibana nin iyo carruur bay lahayd labadaa dumaree isdilay fa jacala rasuulahi diyata almaqtuula calaa caaqilati alqaatila tii la dilay magteediiyuu ku xukumay calaa caaqilati alqaatila tii wax dishay tolkeed wa barra'a zawjaha wa waladaha ilmaheedii ay dhashay iyo ninkeedii tii wax dishay magtii waxba kamu saarin ayada ninkeedii qabay iyo inankii ay dhashay ilmaheedii midnaa magtii waxba kama saarinee tolkeed ayuu magteedii saaray waaye taa markuu saa saaray ayaa qaal fa qaala caaqilatu lmaqtuula tii la dilay tolkeed baa waxay yidhaahdeen miiraasuha lanaa dee dhaxalkeedii haddaba annaga na sii ile hadday maantaba ay wax disho dee ninkeedan iyo carruurteedan magta waxba kamaad saarteen annagumaad nebi allow nasaar leeya dee magteedana na sii annaga haddaba faqala rasul wuxu uhi laa miiraasu alisawjiha waladiha dhaxalkeeda waxaa leh ninkeeda iyo carruurteeda hadda xukunka cajiibka u fiirsada waa soomaali buu ka daandegi waayey kaasi siduu qolyaha horeba uga daandegi waayey labadii dumar ahayd tii wax dishay halkan carruurteediiyo ninkeediiba waa taagan yihiin magtiidiku shaqada kuma lihidin buu le tolkeed baa lagu leeyihi tii kalena tolkeed baa halkan taagane la dilo magtii bay sugayaan wuxuu uhi magtiidiku shaqo kuma lihidine ninkeediiyo carruurteeda ale yani waxay idhahdeen soomaalidu sharcigu wax kuu dhowna wuu kaa dheereeya wax kaa dheerna wuu kuu soo dhoweeyaa markaa saasaa sharciga iyo diinta loo qaadanayaaye muran iyo hadal laga hor keeni maayo markaa sidaasay u yahay asal iyo faractoona kuma jiro culimada qaarnabaa ku jiraan bay yidhahdeen wuxuu yidhi ma caqilaynaya faqiir iyo sabi iyo majnuun midaan waxba haysan oo barlaawo ah iyo mid sabiya iyo mid majnuuna walaa kaafirun can muslimin markaa caaqiladii kuma jira midaan wax haysan iyo kii yaraa iyo kii majnuunka ahaa sharcigu waa caynkaa inta wax haysataa un waa inay wax bixisaa laakiin mid yar iyo midaan waxba haysan iyo mid majnuuna mid waxba laga qaadi maayo soomaaliduna way ku kala xeer duwan tahay iminka hargeysa wixii galbeed ka xiga inta badan magta markay qaybsanayaan qoys bay ku xisaabtamaan qoys qoysku hadduu aabbuu toban inan leeyahay hal magunbaa laga rabaa wixii halkaaba ka xiga hargeysana haddaad u kacdo ilmaha caawa dhashay baa la tirinayaa iyo ka intuu daba qabtay weligiiba aan la arag iyo mid waalan iyo mid miir qaba waa la tirinaya mar hadduu lab yahay caawana ha dhashay magta waa lagu tirsanayaa way mararka qaarkood way yidhahdaan maxaa barlaawa way yidhahdaanoo way soo qaadaanoo bal reer walba afar shan la yidhaha waa faqiir waa laga jaraa laakiin waxaan leeyahay kolley xaggii sunnaa waxaa u dhow qoladaa qoyska tirisay inkastoo iyada lafti aan wadaafase dee qoyskii hadday toban inan oo milyaneer ku jiraan dee qoysun la xisaabiya maahe iyaga laftooda ciddii wax bixin karaysaa ayay ku habboonay lakiin waxaan leeyahay qoladan ay kolley ka yar saalan yihiin qoladan tiri caawa ka dhashay baa lagu daray imsaad le inan baad leedun odhanaysaa fayajibu calayhim diyatu nafsi alkaamila waxaa ku waajibaya buu leeyahay caaqiladaa diyadii nafdee dhammaystirnayd can ilmia min alibil fii alaai siniin saddex sano ayaa laga rabaa fayajibu calaa kulli qaniin cinda alxawli fii kulli sana nisfu dinaar dinaar barhkii unbaa ninka laga rabaa waa intii sekadii markaa ugu yarayay ka waajibaysay wa calaa kulli mutawasilin rubcu dinaar mid kasta oo markaa dhexdhexaadana waxaa laga rabaa rubucu dinaar ayaa laga rabaa fa idaa baqiya hadduu soo hadho markaa shay-un waxbaa soo hadhay fa idaa baqiya shay-un ukhida min bayti اlmaali hadday wax soo hadrhaan waxaa laga qaadayaa baytulmaalka ayaa laga qaadaya baytulmaalka muslimiinta ayuunbaa laga qaaday reerka intii waxhaysatayba dee waa bixiyeen masalan rubucu dinaarkii iyo nisfu dinaarkiiba waa bixiyeen weli magtii waxbaa soo hadhay ukhida min bayt ilmaal bangiga muslimiinta ayaa laga qaadayaa haddii uu dee mid nidaamsan yahay xayre baytulmaalku cidda dhimata en waartaayna wuu dhaxlaa ciddii markaa wax lagu yeeshana wuu ka bixiyaa sida xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaja iyo imaam nasai ay warinayaan sanadkiisu xasanu saxiix lagu tilmaamay nabigu wuxuu uhi man taraka kallan fa ilay ninka culays ka tagaa waa xaggayga ilalay wa rasuuli ayuu mararka qaar odhanay qofka maal ka tagana warisidiisaa leh wa ana waariu man laa waaria lahu kaan dhaxla lahaynna anaa dhaxlaya aaqilu can waariu anaa anaa tol noqonaya anaana dhaxlaya khaalkiiyo abtibuna mid dhaxlaya waya kaan dhaxle aan lahayn isagaana caaqilin isagaana dhaxli wailaa facala ljaani haddii baytulmaalkii aanu hagaagsanayna jaanigii unbaa laga rabaa ninkii waxyeelada geystay waayo asal ahaan waxaa la leeyayy qowlka asaxa diyadu markii hore isagay ku waajibtay caaqiladaa markaa takfiif ahaan uga qaaday dee mar hadday caaqilada bixin kari weyda wixii soo hadhayna isagunbaa lagu leeyahy haddaba wuxuu leeyahay markay diya dhammaystiran tahay waa saddexdaa sannadood haddii wain kaana alwaajibu aqala min diyati nafsi alkaamila diya dhammaystiran wuu ka yar yahay ka waajib iljaraaxaad waa jaraaxaadka iyo dhaawacyada ee wixii ka waajibay oo kale jiniinkii iyo urjiifkii oo shantii halaada diyatulmara oo konton ahayd diyatu dhimiyi dhimigii diyadiisii oo isagana dee dhimiga majuusiga ayaa markaa ka baxayo isagu inkasuu dhimi noqon karo haddana dhimiga waxaa loo jeeda kitaabkii umaa loo jeeda saddex iyo soddonkii ayuu imka noqonaya famaa kaana qadra sulusi diya hadduu saddex iyo soddon qadarkii leegyahay ow aqala ama saddex iyo soddon uu ka yaryahay fa fi sana shan halaadna haatee sanadunbaa laga lagu qaadaya wain kaana uluayn mslan waa uluayn oo uluayn maxaa noqdaa masalan waa nabar jaayif oo isaga baxay oo saddex iyo lix iyo lixda noqday ow aqala ama ulutaynkaba wuxu ahaaday mid ka yar buu ahaaday waaba gacan iyo lug iyo iliya waa kuwii kontonka ahaa fauludu fi sana saddex iyo soddonka waxaa lagu qaadaya sanad waalbaaqiina fi haaniya inta soo hadhana waxaa la qaadaya sanadka labaad fain zaada calaa ulutayn haddaba saddex meeloodkii saddex meelood laba wuu ka badan yahay oo ulutaynkii wuu ka badan yahay masalan dee saddex dabool ayaa markaa jufuuntii ayaa saddex oo mid waliba shan iyo labaatan oo shan iyo waxay noqdeen markaa toddobaatan fa huluhaan fi sanatayn saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon waa laba sano waalbaaqi fi haalida inta soo hadhayna lix iyo lixdan marka la bixiyo shan iyo toddobaatankii inta soo hadhay waxaa la qaadaya sanadka saddexaad wاlcaaqilatu hiy alcasabaatu weeye ma cada alabi waاljadi ka soo hadhay walibni wabni libni walaa yacqilu faqiirun mid faqiiri ma caaqileeyo walaa sabiin walaa majnuunu walaa kaafirun can muslimin wacagsu kaafirna muslim kama caaqileeyo iyo si cagsiyo muslimna gaal kama caaqileeyo dee waxba diyadu waa muwaasaat liljaani faqiir ehelu maaha sabi iyo majnuunno nusre iyo hiil ehelu maaha muwaalaad iyo wax ka dhexeeyaana gaal iyo muslim ma jirto fa yajibu calayhim tolka waxaa waajib ku ah diyatu nafsi alkaamila can ilmi'ata min alibil fii alaaa siniin saddex sannadood fa yajibu calaa kulli qaniyin cinda alxawli waxaa ku waajibaya fii kulli sanati nisfu dinaar oo waa intii ugu yarayd sekada wa calaa kulli mutawasilin rubucu dinaar fa idaa baqiya shayun hadduu waxana ukhida min baytilmaali baa laga qaadi wa ilaa haddii kale fa min aljaani jaaniga ayaa laga qaadaya wain kaana alwaajibu aqala min diyati nafsi alkaamila hadduu ka yaryahay ka waajibi اljaraxaati wawayiye wadiyati اljiniiniye wاlmarati wadimiye famaa kaana qadra ثuluثi اlkaamila aw aqala ama ka yar fafi sana baa lagu qaaday wain kaana uluثayn addunya aw aqalana fauluثu fi sana lagu qaaday wاlbaaqiina fi ثaaniya ayaa la qaaday fain zaada calaa uluثayni hadduu ka kordhana fauluثaani fi sanatayni baa la qaadi wاlbaaqi inta soo hadhayna fi haaliثati sanadka saddexaad addiyatu fii ma duuna nafsi waa diyadii wixii ka hooseeyey nafta wa kullu cudwin xubin kasta oo mufradin keliya oo fiihi jamaalu wa manfaca qurux iyo waxtariba ku sugan tahay idaa qutica marka la jaro wajaa fiihi diyatu kaamila baa ka waajibaysa oo midlu diyati saaxibi alcudwi xubinka qof gala diyadiisoo kale ah low qatalu hadduu dilo wakada kullu cudwayni baa la mid oo min jinsina faidaa qaطacahumaa ama quطicahuma markay jira fafihima diya fii ixdaahuma nis waaba ahaaday wakada almacaani wala طaa'ifu waa lamida fafii kuli macna minha addiyatu baa ahaatay fafii qaطci lwudunayni laba dhagoo jeliddooda addiya ba ahaatay wa fii ixdaahumaa labada midkooda nisfu aha ba ahaaday wa miluhumaa waxaa la mida alcaynaani labada indhood washafataani labada debnood walaxyaani labada lafgarood ee hoose walkafaani labada marka cukur ee hore walqadamaani labada gomadoobe asaabicihimaa farahooda wata walalyataani labada sal walunhayaani labada xiriyood walajfaanu dabooladii indhaha waxalamata almar'a ruuxa dumara labadeeda ibood ee naasaha wa shubraaha debnaha xubinkeeda taranka wa marinu lanfi sanka intiisaa jilicsan walisaanu iyo carabka walxashabatu xubinka labka ee ragga intiisa hore wa jamiicu dakari iyo xubinka oo dhan wakadaa fii sharari hadihi alacdaa xubnahaasi haddii sharalu ku dhacana ayana waa la mid walifdaau isufaruurkii ayaa islamide wasalkhu ljildi iyo haraggii oo laga saaro wa kasru sulbi dhabarkii oo la jibiye waidhaabu lcaqli caqligii oo la tegsiiye wasamci iyo maqalkii aw idawu ama markaa afdiinkii iyo araggii aw inutqu ama hadalkii ushamu ama urintii aw idawqu ama dhadhabintii wafii kuli usbuucin farka sana cashru min alibil wa fii kuli sinina khamsun shan ayaa markaas ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay xubin kasta oo keliyahoo quruxna leh waxtarna leh haddii la jaro waxaa ka waajibaysa diyo dhammaystiran oo qofka xubinkaa laga jaray haddii la dilila xubin magtiisoo kale ah oo masalan hadda kaba soo qaad dee carabkii ka soo qaad ama xubinkii tarankaba ka soo qaad waa kaa laga hadduu imika nin uu yahay muslima oo xor ah dee waa boqolkii hadduu yuhuudi yahay waa saddex iyo soddonkii hadduu majuusi yahay waa li xalaad iyo hal labadeed waa saasu waa qofkaa xubintaa laga jaray uun magtiisa weeye waa diyatun kaamilatu milu diyati saaxib alcudur low qatalahu waxaa la mida laba xubin oo kasta oo isku jinsi ah hadduu jaro diyo ayaa dhammaystiran ayaa iyadana lagu leeyahy midkoodna nis baa lagu leeyahy oo iyaguna waa labadii gacmood labadii lugood waa saasoo kale midina waa baro waa conton wاlmacaani wاlaaa'if laaa'ifna waa bimacna almacaani waa cadfu taraajba ama cadfu tafsiir baa la ydhaha waa waxyaalahan macnayaasha ah macnayaasha maxaa ka mid a waxaa ka mid a caqligii waxaa ka mid a maqalkii araggii urtii hadalkii codkii dhadhankii calaalintii manidii yacni socodkii taabashadii macaanidu waa waxyarhaa ayagana mid kasta diyo dhammaystiranoo qofkaa diyadiisii abaa ka sugnaanaya labada dhegood haddii la jaro waa boqolkii waa magtii oo dhammaystiran mid haddii la jaro waa barkeed labada indhood baa lamida midii waa konton hadday nin tahay labaduna waa diyadoo dhammaystiran shafataan labada debnood midii waa kalabadh labaduna waa diyadoo dhammaystiran laxyaan waa labadaa lafgarood ee hoose iyagana midiina waa konton labadiina waa boqol markay nin tahay kafaan waa labadaa jaraqlay ee hore ee macalfarahooda markaa wataa iyaguna waxa weeye markay asaabicdooda wataan waa diyo dhammaystiran midiina waa konton qadamaan waa labadaa gomadood intaa la maydho waysada weeye ayaguna markay asaabicdoodii wataan iyaguna waa diyo dhammaystiran kadalik markaa waxaa la mid ah alyataynkii baryihii iyaguna waa magtoo dhammaystiran midina waa diyada barkeed waxaa yaro la mid ah unsayaankii labadii xiniyood labadiiba waa magtoo dhammaystiran waa boqolkii midina waa konton ajwaantii jufuuntu waa dabooladan afartaa midiba waa rubco waa shan iyo labaatan isha labadeedaasi waa konton labadaasina waa konton markay nin tahay xalamata almar'a waa ruuxa dumara labadeeda naas waa ibtooda waa intaa madow ayaa markaas kamaalu diya ay ku sugantahay degideedii oo dhammaystiran haddii naaskao dhan la wada jarana isagana waa sida xashafada iyo dekerka oo kaleoo waa magti oo dhammaystiran ama waa shan iyo labaatan haddii labadaba loo jaro waa kontonki wey haddii ibaha oo quran la jarana iyaguna waa kontonkii oo dhammaystiran wa shufraha yacni xubinka taranka ee dumarka yacni isagana farriyihiisa iyo debnihiisa haddii la jaro waa magti oo dhammaystiran waa halkaa imika markay leeyiin waxbaanu gudayna markaasay gooyaanu ayana magti oo dhammaystiran baa ka sugmaysa maarilul anfi waa sangayntiisa jireecsan ayaa iyadana boqolkii halaada waa saddex iyo soddon meeshiiba haddii mid la jaro dhinacaa yar la jaro waa saddex iyo soddon halka dhexoon haddii la jaro waa saddex iyo soddon dhinacan haddii la jaro waa saddex iyo soddon saddexoodaba haddii la israaciyana waxa weeye magti oo dhammaystiran lisaankii iyo carabkii isaguna waa magti oo dhammaystiran xashafa waa intan la guday xubinka taranka intaa hore intaa haddii la jaro waa magti oo dhammaystiran wa jamiicu dakar haddii dhammaantii la wada jarana isaguna waa magti oo dhammaystiran wax ziyaadaa ma leh wakada fi shalali hadihi alacdaa xubnahani haddii shalal ku yimaada iyo qalal ayaguna waa la mid oo waa magtoodii oo dhammaystiran baa ka waajibaysaa oo shalalna waxaa la hadduu xubinku soo laabmi waayo ama fidsami waayo waa shalal ifdaar ruuxii dumar ahaa haddii markaa ayana laysu faruuro oo markaa qubulkii iyo duburkii oo markaa kaadidii iyo madkhalu dakarki ay isku mid noqdaan ama madkhalu dakar iyo makhrajulbawlki ay isku mid noqdaan ayadana magti oo dhammaystiran ayaa ka sugmaya salkuljildi haddii haraggii qofka laga wada saaro dee si uu u noolaanba muji haddii haragga o dhan laga wada saaro waa qof waa dhintaabe isagana waa magti oo dhammaystiran kasru sulbi haddii qofka dhabarka isagana laga jabiyo isagana magtiisa oo dhammaystiran ayaa ka sugmaysa idhaabu alcaql haddii caqligii qofka laga tegsiiyo oo caqligii iyo garashadii uu ka tago qof waalanuu noqdo isagana magtiisa oo dhammaystiran weeye wa samca maqalkii hadduu qofka ka tago waxyeelaynta loo geysto ayuu maqalkii ka tegay isagoo magtiisa oo dhammaystiran aw idawi ama hadduu iftiinkii iyo araggii labadii nood ka tago waa magtii oo dhammaystiran midina waa kontonkii nudqi iyo hadalkii hadduu ka tago qofkii uu kama soo bixi waayo iyadana waa magtii oo dhammaystiran shami aw dawq waxa weeye urintii ama dhadhankii hadduu ka tago oo wixii u qarmunaayo wixii udgoona aanu kala urinaynin ama dawqii haddaanu macaan iyo qadhaadh iyo dhanaan iyo midnaba aanu kala dhadhaminaynin iyadana waa magtiisa oo dhammaystiran waxaanay markaa u daliishadeen arrimaha xadiidka markaas oo nasaa-i markaasi warinaya iyo bayhaqi oo daciif lagu tilmaamay faqaraadkiisa badadooduna shawaahid leeyihiin imaamualbaanina irwaawulqaliilka iyana saxiixun ligayrihi uu ku tilmaamay laga wariyay camar ibnu xasm wuxuu le rasuulku ilaa ahlilyaman kitaab buu u qoray faraa'idda iyo sunanta iyo diyooyinku ay ku sugan yihiin camar ibnu xasm ninka la yidhaahdo ayaanu raaciyey waxaana ku sugnaa ana fi diyati nafs ana fi nafsi diya mia min alibil waa boqol geela sanka haddii la wada jaro waa diyadii arabka haddii la jaro waa diyo wa fii shafatayni diya labada dibnood haddii la jaro waa diyo labada xidhiyo haddii la jaro waa diyo xubinka taranka haddii la jaro waa diyo wa fi sulbi dhabarka haddii la jebiyo waa diye wa fi lcaynayni labada inood haddii laga rido adiye wa fi rijli lwaaxidati lugta keliya waa nisfu diya wa fi lyadi lwaaxidati nisfu diya bay riwaaya kale tilmaamaysa bayhaqina wa fi luduni khamsuuna min alibil waa konton geela wa fi samci idaa dahaba diya taama diya dhammaystiran ayuu bayhaqi ayana halkaana ka wariyey xadiidka ma abu daawuud uu warinaya oo sanadkiisu uu xasan yahay cabdillahi bnu camri baa laga warinaya waqadaa rasuulu llahi wuxuu ku xukumay calaa ahli lbaqari miatay baqara laba boqoloo halaad qofka markaa ari ay diyadiisu tahayna kun laba kunoo neefo adhi ah waxaanuu yidhi magtu waa miiraasun bayna warahati alqatiil qofkaan la dilay dee warasadiisu calaa qaraabaatihim u yeelanaya wixii soo dheeraadana casabadaa yeelanaysa sanka haddii la wada jaro waa diyada dhammaystiran haddii intaa yara hore la jarana buu